بسم الله الرحمن الرحيم
قدما قدما قدما قدما قدما قدما نمضي دوما قدما waa qaybta afaraad ee kelimaadka laga jeediyey mucaskarkii sheekh bashiir sheekh yuusuf ee dhowaan loo soo xiray ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ay ka mid ahaayeen abwaano soomaaliyeed oo aad looga garanayo dhulka soomaalidu degto qaybtan waxaa masraxa ka soo muuqanaya abwaano soomaaliyeed oo miisaan leh iyo odayaal dhaqan oo maqaam ku leh halganka jihaadka ee soomaaliya dhammaantooda waxay cabireen dareenkooda farxadeed ee ku aadan mucaskarka iyagoo diraya fariimo kala duwan nabadoon ibraahim moxamed nuur malaaq moxamed nuur iyo xaaji cabdulaahi axmed moxamed oo dhammaantooda hormuud u ah qaar ka mid ah qabaa'ilka soomaaliyeed kana mid ah ardayda ka soo aflaxay mucaskarka sheekh bashiir ayaa xafladda qalinjibinta hadallo ka jeediyey iyagoo toogtay mawaadiic iyo qodobo muhiim ah xaqiiqdiisa aad la socotaan adduun waxaa ka jira een, ligdan ama herdan ayaa ka socda oo been alkufri waalmuslim gaaladii islaamku waa ishayaan gaalo waxay leedahay islaam ha la laayo islaamkuna wuxuu taagan yahay gaalaha la zuuliye soo maahan intaasaa noo ballana ayagana waa ballantoodii annagana waa noo ballantayni ballanta ilaahay baa laakiin meel imaanaysa soo maaha ilaahayna yuu la jiraa jalla wacalaa muslimiintuu la jiraa soo ma ogidina maylana ilaahay tabaaraka wa tacaala ku codsadaane in ilaahay tabaaraka wa tacaala dadka fadhiya oo muslimiinta eh ahlu iimaanka eh in ilaahay haniinkiyo ilaahay garab haninkisi- haniisiyo gaaladuna isla burburin maylanaaha insha allah maylanaaha dadkana dheegaw ama maqalkaana dheegaw ama dheega doona ama nacaraga doona ikhwaana inta barwaaqiyaal jihaadka kan qeybaa ka leenahay qeybka unu ka leenahay doorkan un qaadanay salfido doorkan un qaadanay insha allaahu horna waa u ballan qaadna haddana waa u ballan is u ballan qaadnaa in gaala hasnu jaandaansanna gaala oo afet u nasra raacna jamaal cabdiraxmaan aadan oo loo yaqaano abwaan samakaab oo ka mid ahaa ciidamada mujaahidiinta ee ka soo qalinjibiyey mucaskarka sheekh bashiir ayaa goobta ka tiriyey tix gabaya oo ballan ah oo uu ku xoojinayo jihaadka iyo halganka nimankii baanaan jiray ilaa baalka laga qoyo nabadbaad iyaa jeerman qudha laysla wada buuqo oo ay jisyada soo baxshaa nabaddu waa beene ballankeennu waa meel ninkii baqayay yeelkii sidii maanbariya maanbilaa loogu kala baydhay ee midiba baal uu kace laysu bogi waayey waxa maanta baabkaa ku sugan ama bartaa jooga geesiga burkiisa u dubta ee baadiyahan jooga ee kayntan baadkiya hadhkala diinta baranaya ee maalintuu baasta macna beleda oogaya iyo nacaskan buuryada qab ee bayse dhabanaya ee inuu iftiinkanu bakhtiyo buur walba u jiidhay laysbarayse maantii jihaad buun kolloo tumaye buushiya u saamaa u siday laba bandiiroode inay gaaladii naga baqdeen waxa bayaankiiya waataa dhulkii laga bannaday baaxa dalahaaye samaday sidii baala lay bawda ka hayaan
abwaan negeya cali khaliif oo ka mid ah abwaanada soomaaliyeed ee caanka ah kana mid ahaa ardayda ka soo aflaxay mucaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf ayaa isaguna jeediyey gobay uu kaga waramayo xaalka soomaaliya iyo duulaanka shisheeyaha ee uu la kulmayo dalkan soomaaliyeed
geeshkii nebigii iyo garabsiga xaq iyo diinta iyo samiir wuxuu gooyo waxay guushu noo saaran tahay geylan diriireeda nin kastoo sariir dheer ku gamay gaadhi kari waaye gaashaan beriya baannu nahay gumuc afkiisiie waa noo go'aan dhimashadii iyo geeri sharafeeda gacmo wa- laaban waa been ninkii guul ka daydaye gobonnimada waa dhiig ninkii goosan karayoowe gumaysigu bilaash kuma tagiyo geriyo iilaafe garowshiiya iyo waa ku ceeb waa gudboonnahaye haddii aan xeryaha loogu gelin dib uma guuraane niman yahow muddaa gaaxsateen godobi taalkiine dhaaxaa dareen gaamuriyo ciilna geliseene dhaaxaanna kala goosateen nin iyo gaarkiiye ga- dhaaxaa gantaaliyo hob culus nagu garaacdeene dhaaxaa waxaa geysateen lay gabbaanadaye dhaaxaa habeen gowracdeen geesi diriireede dhaaxaa gacmaa naga xidheen gaabsi nololeede dhaaxaa gabbood nagu fasheen labada gooroode dhaaxaa xusuusaha gunnimo noogu tiriseene galoof noqotay saadaaladaa xoogga geliseene soomaalidii gamasanay tuuro gibishiiye hadday ficil la wada guuxayaan gebi ahaantoodi
abwaan abdiwaaxid gamaadiid oo isaguna ka hadlay xafladda lagu soo xirayo mucaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf ayaa tilmaamay inuu aad ugu faraxsan yahay inuu mucaskarkooda loogu magac daro sheekh bashiir uuna ahaa halyey garab waayey balse maanta garabkiisa ay iyagu yihiin wuxuuna mariyey gobay muhiim ah boqol farxadood baa isu kay fuulay shalay ninaan la sheekaysanay waxaan ku idhi waxaa laga yaabaa macaskarkeenna in sheekh bashiir loo bixiyo manaan ogeyn markaan waaqaca akhriyey iyo toyga lagu jiro aad baan ula qayrooday imika ciddii soo bixisay allaha barakay halkuu ku baxay baan ogaa haa loo- looma hilin maalintii gaal baa sidaa iskaga taagay wejiga waa kan raggiisii haa raggiisii waa kan farxad farxado kalena waa ii raacaano fara badan oonan akhriyayno halkan maanta ka jira dib baan u dhiganaya wixii aan hadal ku sheegi laa gabay kooban baan ilaahay idamkii ku sheegaya mar haddaad guddida weerariya gala inaad layso gembiyo ka gaashamo gadanna u raace markaad guduub u lishamaysana geed isugu toosi goortana la hiishiya wakhtiga gaaladu isdhigato marna sidaa gorilaa u soco geesahana fiiri marna sidaa libaax gooman iyo aarka ugu gaatan dhufayskaad gashaba kii ku xiga gibin ilaalayso guruxyada ka toogiyo wadna gacan ayay qaadeen qaybtan afraad ayaa ah xalqada ugu dambaysa ee ay muasasada warbaahineed alkataa'ib ku soo gudbinaysay kelimaadka laga jeediyey xafladdii lagu soo xirayay mucaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf oo ay ka soo aflaxeen ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ay ka mid yihiin culimo odayaal dhaqan iyo abwaano soomaaliyeed أسمى بالسيف ولا يفتر في الله لنا عزما قدما قدما قدما قدما قدما قدما قدما نمضي لجهاد قوم الكفر